waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dacwad maanta maxkamadda gobolka hargeysa ka dhammaatay oo ay go-aan ka soo saartay ama xukun hadba say dadku u yaqaanaan dacwaddaasi oo uu ku dhibanaa qaranka jamhuuriyadda somalilan lidna ku ahaa eedaysan naciima axmed ibraahim ina khadra cali da-deedu tahay toddobaylaaatan jir taasoo lagu eedeynayay laba qodob oo kala ah qodobka ee xeerka ciqaabta guud iyo qodobka qodobadaasi oo ah dacwadaha ay ka dhanka yihiin ama matalaan dowladdu oo lid ku ah qarannimada jamhuuriyadda somalilan naciima waxaa lagu sheegayay labadaa qodob maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwaddeeda ee ay ka baaraan degtay si fiican u baadhay waxay maxkamaddu naciimo ku weyday labadii dacwadood ee lagu soo eedeeyey naciima mid ka mid a kaasoo ahaa qodobka ee xeerka ciqaabta guud maxkamaddu waxay naciimo ku heshay qodobka ee xeerka ciqaabta guud farqadiisa labaad kaas oo xafiiska xirnaanta ku soo eedeeyey islamarkaana ay maxkamaddu kaga xukuntay saddex sannadood oo xarig ciqaabeed ah oo looga bilaabi doono maalinta xorriyadda laga qaaday markii ay maxkamaddu xukunkaasi ku dhawaaqday xafiiska gariiqaanka saddexdii looyar ee u doodayey eedaysantu waxay ka qaateen ambiil oo kumay qancin waxaanay maxkamadda warka wargarasiin ambiil ka qaateen balse ilaa hadda xafiiska xirnaantu isaguna ku qancayiin kale kama warhayno wax warbixina nagamay soo gaadhin intaasi ayaan halkan idinku soo gudbinayaa asalaamu calaykum